رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا tacriifu danni washaki dannigii oo malaha ah iyo shakigii bal tacriifkoodii ayuu mabxadkiisii kan yahay oo waxaynu soo aragnay cilmigii iyo jahligii ayaa uu inoo soo tacriifiyey cilmigiina laba qeybood buu inoogu soo kala qaaday nadar iyo istidlaalna uu inoo raaciyey tacriifkii cilmiga bal halkanna cilmigii markii uu kaba soo baxo wuxuu inoo sheegayaa waxyaalihii cilmiga dee qaabilayay ee ahaa dannigii iyo bal shakigii tacriifkoodii wuxuu ihi markaas saaxib almatn wadannu dannigu tajwiizu amreyni laba amar banayntood weeye axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqasho badan yahay min alaakhari ka kale oo ruuxii oo laba ixtimaal baa meeshii jira labadan ixtimaalee tanna waa suurtagal kanna waa suurtagal uu ruuxu leeyahay mid ahaana agtiisa waa ka xoogga badan ee raajixa ah bal kaas baa danni lagu magacaabaa wixii tacriifka ku suganna bal ee yar mulaaxado ana sharaxan ku arki doonaa washaku shakiguna tajwiizu amreyni laba amar ama laba xaaliya taa banayntood weeye oo laa masiyata masiyo iyo wax fadiiliyo dheeraad aanu yo rujxaani liaxadihimaa midkood aanu u sugnaanin cala alaakhari ka kale shakigu waa taradud shaksigu laba amar dhexdood uu ku taradudayo taradudkaasna dhinacna isaga u raaj way siman yihiin oo dhinacna raajix agtiisa kuma aha kaas baa shaki lagu magacaabaa lamaa faraqa markii uu dhammeeyey almusanifu musanifku uu ka soo faaruqay min tacriifi ilcilmi cilmiga tacriifkiisii iyo wa bayaani aqsaamihi qeybihii cilmigu lahaa caddaynteed ayuu dakara wuxuu sheegay maa yuqaabiluhu wixii qaabilayay cilmiga wa huwa dannu dannigii weeye id laysa huwa min alcilmi dannigu cilmi ka mid maha cilmigu waa wax yaqiin keena ama bal waxa weeye laakiin ama dee daruura ha u yimaado ama iktisaabe laakiin kan bal hadduu jaanib isleeyahy mala arrintu waa sidaas wax kaloo uu banaynayo agtiisa suurtagelina way jiraan markaa taasi cilmi ma aha haddaba cilmigii ayuu wixii qaabilayay ayuu inoo sheegay lianna alcilma cilmigu huwa alidraaku idraak ama faham weeye aljaasimu go-an waa macrifo go-an oo ruuxu waxbuu garanayaa wixiina agtiisii dee sidaasay kuba yihiinoo waa waxuu goynayo macrifo jaasime ah weeye kaas baa cilmi la yidhaha kamaa taqadama ama iyada waxa weeyaan dannigii idraakani idraak jaasimo maahe waa kan taradud xaggiisa jiro oo bal masalan haddii uu imika ku taradu ruuxii uu meeshii waxayaal oo agtiisii uu banaynayaa shaksi ama fulaan imaatinkiisa iyo imaatin la-aantiisa labadiiba meeshii waa suurtagal midunbaa xaggiisii yar badan dee taasi imika maaha macrifo jaasima ama idraak jaasima maaha haddii uu isaga midiha raajax noqdee laakiin daraf kaloo iyaduna dee iska xoog le ayo ixtimaal kale ayaa jira ha laga xoog badnaadaba ayaa jira markaa kaasi ma noqonayo cilmiga oo idraag hayru jaasim uu noqon walidraaku idraaga hayruuljaasimi haddaba idraaga ama macrifadan dee waxaan idraag ama waxaan ruuxu uu deer oo dee agtiisa way ku banaantahy ama waa yar suuraysanaya haddaba aan go-nayn idraaga aan jaasimka ahayn laa yaklu min xaaleyni laba xaalo kama marhna macnaa laba midun weeye alawalu ka hore an yatasaawaa inay sinmaan alamraani labadii amar oo labadan amar ee agtiisa suurtagalka labaduba ay ku yihiin inay siman yihiinoo falaa yatarajaxu aanu raajax noqon axaduhumaa midkood cala alaakhari ka kale aanu ka raajax noqon cinda almujawisi kan banaynaya agtiisa oo midi waa labadii xaalo ama labadan amar agtiisa way ku siman yihiin midi agtiisa raajix kama aha kii kale ee waa wax agtiisii kuba siman mujawis bikasri lwow waa shaksigan dee waxaan eegayey ee waxaan isaga labadan ixtimaalna agtiisa ay waalidka ama ay ku soo aroorayeen inay agtiisa ku bannaanaayeen wain kaana axadumaa mid ahaani haba noqdo arjaxa mid raajaxsan cinda kayrihi oo isaga agtiisa ruuxan aan eegaynaa inaga danigiisa iyo shakigiisa aan fasirayno waxaa dhici karta waxaan isaga shakiga u ah ee siman ee uu ku taradudayay geesna aanu markaas la raajax noqon shaksi kale agtii ama sida waaqaca midi inuu raajax yahay taasi waa suurtagal ee laakiin waxa weeyaan waa ruuxan agtiisa ee bal maanta shakiga uu xaggiisa kaba yimi ee taradudaya ayaanay midno ka kale ixtimaallo ka kale ka raajaxsanayn wain kaana axaduhumaa arjaxa cinda kayrihi aw fi lwaaqaca ama sida waaqaca wahada huwa shaku kaasi shakigii weeye kan yaquulu waa isagoo yidhaahba shaksigu laa adri anigu ma garanayo duftu inanda waa fii halaathata ashwaadin saddex dawfo ama saddex wareeg aan soo wareegay kacbadiiba ku wareegay aw arbacatan amase afar inaan wareegay ma kala garanayo labadii markaa midna uma raajaxsana oo imika wuxuu kala garan laayay iyadoo ay markaa labadan saddexda iyo afartuna agtiisa ay ku siman yihiinoo midna aanu islahayn malagkaasa aada la timi aanu islahayn ayaa waxa weeye de waxaa agtiisa ku siman saddexdan iyo afartiiba midkoodna dee waxa weye ama saddexda ama ja ama jaanibka afartu midna uma raajaxsana kaasi shaki weeye athani kii labaad an yatarajaxa inuu raajax noqdo weeye cindahu agtiisa axad ixtimaa axad اlamrayni labadii amar mid ahaani cala alaakhari ka kale arrinkii laba ixtimaal baa agtiisa jira ama laba amar laakiin mid baa uu u yar u badan yahay oo uu isleeyahay kaas baa adigu dee waxaan kaa dhacay ama waxaan jiraa uu yahay faraajixu markaa kaas ka raajixa ah danun danni ayuu noqonayaa waa malihii walmarjuuxu ka marjuuxiina waa jaanibkan uu isleeyay mala arrintu saas maahee dhinaca kale uu u badan yahayna wahamun waham baa la yidhaha luqadii carba masan dee istilaaxooda oo in jaanibkii raajixana danni buu noqonayaa waa kanna uu inoo tacriifiyey jaanibkii laga raajaxsanaana waham baa la odhanayaa kan yaquul ooba isagoo yidhaahaa duftu arbacata ashwaadin afar shawd baan soo wareegay oon dawaafay wayaxtamilu waxaa suurtagalana annahaa halaatha tanna wuxuu leeyahy malaad dee shakigan baajayn waxaa dani dhinacan kalena taradudkani waa jiraayo saddexna inay tahay oo tan afraad aanay jirinna waa suurtagal bal kaas baa la yidhaha bal waxa weeyaan shakigii iyo danigii dee waxay ila tahay waa tacriif aada u cad oo ruux kastaaba naftiisa kaba dareemayo waa tanna salaadaha markaan tukanay iyo sahwiga naguba yimaada kol ay amarintan kol arrintii shaki bay noqon kolla dani bay noqon oo shakigu saa uu inoo sheegay waa isagoo dee laba xaalaa meeshii taalla ama laba amar baa yaalle labadii mid u raajaxsani ma jiro oo san u imika dawaafka inoogu miisaaliyey ama salaadan dee shakigeedu uu badan yahay ama sahwigeedu badan yahayba ruuxu ragcaddani inay tii saddexaad tahay iyo tii afraad tahay ay kala garan la'yahay dhinacna aanu u raajaxsanayn shaki bay noqon haddii dhinac uu badan yahu dhinac u malaynayana dandi bay noqonayaan walow markay noqoto dee baabkaa sahwiga oo kale ama qaacidadan marka ay fasirayaan culimadu qawaaciddan fiqiga ka mida ee alyaqiinu laa yazuulu bishaki ama laa yuzaalu bishaki oo kale wixii la hubay shaki laguma suuliyo shakiga halkaasi danigii iyo kan dee imika labadanba ay soo gelayaan oo dee imika salaada oo kale sahwi markuu yimaado haddii dee shakigii uu ruuxii kala garan waayo markaa oo taradudkan aan dee dhinacna aanay u raajaxsanayn iyo hadduu isleeya malaa saasaa jirta oo dhinac uu malaynaya laakiin shakigi uu jiro dee isla baabay noqon oo wixii yaqiintii ayuunbuu ku binaysanayaaye xataa dee danigii halkan allahuma dee culimada qaarkood iyagoo alfaadaha xadiidka qaarkood eegayey ee lafdigu ahaa falyataxara sawaab bal si sawaabka ahayd ha u qasto ay kuba fasiraan haddii kalaba dani jirtay oo dhinac uu qaalib yahay dee dhinac walow dee haddana sujuudda imanayso sujuudda ay imanayso waa ku camal falayaaba taa ay barhkood yidhaahaan laakiin halkan sida qaacidadaas oo kale arrinta waxay noqonaysaa imaka dee maaha baabkan aan joogno labadoodii imaka danigii iyo shakigiiba gees baa la wada marinaya wax yaqiinoo la hubayna dee umuuraha daniga iyo shakiga laguma suuriyo oo meeshii kama saarayso yaqiintii hore dani kama saarayo ama shaki kama saarayo bal markaan qaacidada eegno bal markaa misaalka kaasuu inoo noqday wadanu daniguna darajaatun waa darajaad aclaahaa halabatu dan ta ugu sarraysaana darajaadkaa danigu leeyahay waa halabatu dani waxay yidhaahaan kamaa sayaati insha allah siday noo iman doonto markaasaan arki doonaa halabatu dani wuxuu yahay isagaa fasiri doona haddii ala yidhaahe waana xoogaana uu soo qaadi doonaa bal markaa waxa ay tahay eeg iyadoo meesha dani jiro oo ujeeddadu ixtimaal raajixi jiro ayaa haddana rujxaantaasi aanay dee sinaynay sii kala adagtay oo kol dhinacani waa u raajax laakiin weli dhinacii kale ee wahamka ama wahamka laguba tiriyey isaguna kolley ictibaarteeduu leeyahy haddana tiibaa sii adkaanayso danigiibaa sii xoogeysanayo haddii bal markii hore amaaro ama wax calaamo oo dee taa kuba xambaaray ama danigaa keenay uu jiray amaaro labaad baa jirta amaaro saddexaad baa jirto wixii uu sii adkaanaya waa sii xoogeysanaya marka uu danigu jaanibkan danigu xoogeystaba ixtimaalkiina uu sii yaraanaya ictibaarkeedii ixtimaalkii kale na waa sii yaraanaya sii yaraanaya bal markaa ilaa ay xaddan halabata dani ay yidhaahaan laga gaadhayo oo kale bal taas baa jirtuu leeyaho danigu martabo keliya shakigu waa martabo uun waayo labada dhinac midna ma raajaxsana haddii dhinaconya raajaxsan yahay dee dani buu isu rogayaa laakiin danigu isagaa maraatib yeelanayo danigu uu sii kala adkaanaya uu sii kala xoog badnaanaya markaa taa wadanu darajaatun aclaha halabatu dani ama halabatu dani way noo dambaysaa saa uu yidhiba washaku shakiguna didulyaqiini yaqiinta didkeeda weeye oo shakigu wuxuu cagsi ama did u yahay alyaqiin jaa fii lisaani alcarab kitaabkaas aada u weyn ee kutubta luqada kuwooda ugu ahamsan uguna waaweyn ee ugu mudan kaba mid ee lisaanulcarab la yidhaaha ibnu manduur alifriiqi uu leeyahay ayaa waxaa ku yimi alyaqiinu alcilmu yaqiintu waa cilmi oo waxa weeyaan yaqiinta maxaa la yidhahay noqonaysa de waa cilmigii macrifada jaasimada ee ruuxu uu gooyey ee agtiisa ku go-an taas baa yaqiin la yidhaha waisaaxatu shaki shakigii oo la durkiyo oo la fogeeyo oo meesha lagaba saaro ayaa yaqiin la yidhaha ama yaqiintu ay tahay wa taxqiiqu lamri iyo amarkii oo la taxqiijiyo la sugo walyaqiinu yaqiintuna didu shaki shaki oo maanta halkan dee marka yaqiin didka loogaba dhigayo taradudkan aan hayno iyo danigiiba ay baabba wada noqonayaan shakiga didkiisii weeye wahuwa fi اlasli bimacna alistiqraar bal intan dhibco yarna waa kaa aniga iba yar dhexaysiiyey e alyaqiinu alcilmu waisaaxatu shaki wa taxqiiqu اlamri iyadoo dee hadalle ay u dhexeeyeenna walyaqiinu didu shaki waayo sidan isugumay xigeene waa hadalkii lisaanulcarab kuba sugnaa weeye ama walow labadii qowskii weli furan yahay oo qowskii hore uu inoo soo xidhay qowskiisii labaad weli waa dambeeya wahuwa fi اlasl bimacna alistiqraar taasna maxay keenaysaa in hadalkii ibnu manduur ama saaxibu lisaan alcarab hadalkani wada yahay laakiin hadalkii saaxibu lisaan wuxuu ku joogaa ashaku daas buu ku joogaa ama intan wahuwa fi اlasl bimacna alistiqraar kuma sugna lisaan اlcarab kuma sugna bal dabcadii koobaad ee kitaabka qowska labaadi halkaasuu ku xidhnaaba intana wax qowska ka baxsan bay ahayd yaanu tiirininba dee kitaab luqaaba inoogu tiirininbe laakiin horta waxaan leeyahay uun hadalkii lisaanulcarab ashaku buu ku joogaa bal ihn qaamuus oo kaleo isaguna kitaab waasica kana dambeeyey kitaabka ibnu manduur oo kale iyadna intaa hore way kuba sugnaydeen laakiin hadalkan uu soo naqlin doono ee yaqin alma-u ama yaqin alma-u fi lxawd oo kale uu kaba soo naqlin doono kolley labadaa kitaab mid iyo saxaax toono jawhari kumay sugnayn oo inta la arko dee masar kaleo kutubta luqada ah inuu kaba soo naqliyo oo waayo dee waxa weya saddexdaa kitaabo dee roon roona waana intii suurtogelaysay amaan hayey ku laami karayey dee intana cibaaradan dambe ama inba macnahan dambe loo isticmaalo inta midna soomay naqlin waxaan leeyahay in ujeedadu wahuwa fi lasli yaynaan u qaadanin lisaan lcarab kalaamkii inuu yahay hadalkii lisaanuulcarab didu shaki buu ku joogaa intani isaga looma tiirin karo wahuwa markaa lafdigan alyaqiin fi lasli asalka hore luqada bal marka aynu dee aynu kaba dhigno annahu muraadifun lilcilmi iyo izaaxatu shaki taasi waa macne laakiin asalkiisii hore asalkii hore uu luqada ku lahaa bimacna alistiqraari sugnaansho macnaheed ayuu ahaa weeyaan oo ujeedadu macaanidiisii asalka ahayd waxaa kaba mida alistiqraar waa sugnaansho waxay sugnaadaan oo hadda macnihii cilmigii ka duwan oo yuqaalu waxaa la yidhi xagga luqada yaqina almaa-u de waa haddaan imika ku socdo uun lafdigan alyaqiin ficilkeedu siduu ahaa ay dee kutubta luqada inoogu sugan oo ficilo baabkeed weeye kaa hore yaqiinta bimacnal cilmiga ah oo yaqina iyo yaqanu taas walow dee wowdan muuqin iyo kuba sugan iyo waxyaalahaas oo wax iclaal keenay ee dee asalku ya- weeyaane bal taa wey marka haddaan taa ku socday ya-dii ma qaafkan kasrinee baan ujeeda ficilo baabkeed baan kaba dhigaynaa dee hadduu maado kalaba noqdayna waa suurtagal yaqanana inuu yahay yaqin almaa u biyii way sugnaadeen fil xawdi ayaa luqada laba yidhaahaa goormaa yaqina la isticmaalaya waa ida staqara markuu biyahaasi ay ku sugnaadaan meeshii berkadaba ahayd wadaama uu daa'imo ayaa yaqina ama yaqana la yidhaah oo macnahaasna luqada waa ku leeyay ah bimacna alistiqraar kolley yaqiinta nafteeda calaaqa ka dhaxaynayso yaqiintan bimacna alcilmiga dee istiqraar ayaa ku sugan oo waxa weeyaan iyo dumaaniino oo haddii halkii danniga iyo shakiga ruuxu xataa waxa u maleeyaba laakiin wax kale oo meesha jira oo ixtimaali uu jiro oo ictibaarkeed leh dee ra'yigaa kuma sugnayn hagaag saa uu malaynayaa wax dee sugan oo dee duma-niino qalbi ama istiqraar nafsiya ay la socoto may ahaynba inay wax kale ictibaar kalea jirto oo dhici karta arrintuba inaanay sidaa noqon waa calaaqada ka dhaxaynaysa macnahan uu yidhi asalkii horuu ahaa iyo macnahan dee yaqiinta markaa ay yaqiintu yeelatee izaaxatu shaki iyo taxqiiq اlamri iyo cilmi ama dibda shaki inuu yahayba ah haddaba yaqina almaa fi lxawdi ama yaqina ida staqara wadaam wshaku shakigu fi lasli xagga asalka hore isna alitisaalu walusuuqu macnaa itisaal xidhiidh waxay xidhiidhaan iyo oo waxa weeyaan iyo walusuuqu dhegitaan wax uu ku dhego ama dhegitaan wax ama dee shay wax kuba dhego iyo dhegitaanka iyo lusuuqa ayaa lagu magacaabaa ama uu ahaaba asalkii wa minhu xadiisu lgaamidiyati macnahan ah alitisaal ama allazq oo ah dhegitaankan iyo adkeyn wax wax lagu adkeeyo oo kale oo ku adkaado taas macnahaasna waxa kuba yimi xadiisulgaamidiyati haweeneydii reer kaamid xadiiskeedii ahaa amara biha rasuulkii ilaahay baa amray macnaa waa haweeneydii fashukat calayha waa halkan lafdigu sheegayaa fashukat waxaa lagu adkeeyey calayha korkeeda siyaabuhaa dharkeedii uma rujimat waa la rajmiyey waa haweenay timi oo rasuulka ilaahay u timi iyadoo qiranaysoo tidhi waan zinaystay muxsanana way ahayd welibana way kusoo noqnoqoto markaasaa rasuulku amray markay caddaatay dee inay sinaysatay iqraarkeedan uu kuba caddaaday iyadina waa haweenay doonaysay nafteedii in la dahiro oo towbadkeen bay saa u tidhi ayaa waxa weeyaan rasuulka ilaahay amray markii ay gaadhay waqtigii la rajminayay si aan dee markan waa ruux xun ay damaqsato ay galgalato ama taasoo kale maradii aanay ugaba dhicin in maradeedii lagu adkeeyo oo lagu xidhxidho taasoo shukad markaas eeg waa lafdigii shakigii oo kale imaka dee bal dee ficilkiisii unba weeye waana tan macnahu ay tahay ay shuddat calayha wa jumicat waxaa lagu adkeeyey dharkeedii baa korkeeda lagu adkeeyo lagu ururiyey si aanay cinda alidiraab iyo taas oo kale iyo cinda alxaraka cawradeeda aanay uba muuqan bal macnahaasna shakigu shaka rumxahu fiihina waa geliyey baabay noqonaysaa dee warankiisii adugu bal markaa macnahan itisaalka iyo lusuuqan uu inoo sheegay asalkiisii baabaa lafdigan dee shakigana maxaa loo isticmaalay macnahan aan haynaa taradud bayna ixtimaaleyni laa maziyata liaxadima calaa aakhar uma saara hada lafdu lafdigani wuxuu noqday yudlaqu mid lagu idlaaqo cala taradudi taradudkan fii shay-ayni laba shay dhexdooda lagu taradudayo bxayثu meeloo laa yamiilu lqalbu qalbigu aanu u iilanahayn ilaa axadimaa midkood waqowl lmusanifi raximah اllahu tacaala wadanu tajwiizu amrayni axaduhuma adharu min alaakhar fiihi waxaa ku sugan musaamaxatu musaamaxa waa tasaahul ujeedadu waa cibaaro kolley iskaba isticmaalaan markay waxay leeyihiin hagaaga diqadii la doonayey hadalkani ma laha oo de waa hadal marka la eego si dee xaqiiqadiisu ay ahayd lafdigii keenaya aan lagaba cabirin ee lafdi ku dhow ha lagaba cabiro e waa nooc yar tasaahul xagga marka la eego tacriiftii oo dee waxa weeyaan tacriif aada u daqiiqa oo dee marka la eego macnihii loo jeeday uun lafdigani uu keenayo ma aha macno kale ama ayaa ayay yeelanaysaa lafdigani ama wax ka duwan baabay keenaysaa laakiin umay jeedina waa nooc iyadu ay ka cabireen un yar musaamaxaan iyo tasaahul xaggii tacriifka iyaga kaba dhacay ee aanay diqadii loo baahnaa aanay isticmaalin musaamaxada taas bay u wadaan waayo fa ina danna dannigu laysa huwa tajwiisan badnaynta maaha wa inamaa huwa darafu raajixu waa darafta raajixa almuqaabilu qaabilaya lidarafi lmarjuuxi wa huwa lwaham oo macnaha ujeedadu waxa weeyaan lafdigan tajwiis waa master waxaana weeye de waa shaksigan ficilkiisa waa adigu badnaynta uu ruuxu badnaynayo eeg uu leeyahay waa suurtagal arrinkaa iyo arrinkaa labada amar waa suurtagal uu leeyahay tajwiiski noqonaya arrinkuna kaamay haynin ka daniga la odhanayey waa amarka ama waa shaygan uu ruuxa agtiisa ku bannaan inuu xaalkana yahay xaalkana yahay ayaa dhinaciisa raajixa dani ahaa ee maaha banaynta uu isagu banaynayo u leeyahay arrinkana waa suurtagal arrinkana waa suurtagal taas agtiisa labada ixtimaal wuruudkooda naftiisa maa e waa dhinaca raajixa waa labada ixtimaal mid ahaan weeye waa ka raajixa ah ayaa dani ahaaye tajwiiskan iyo banayntan labadan amar la wada baneeye aanka midkood raajixa yahay kaasi daniga ma ahayn laakiin tacbiirkan ay kaba cabireen dee keyrkiina waa kaba cabiray waa nooc yar aan diqadii lama isticmaalin loo baahnaa halkan tacriifkii ee waa kan wax dee isagii ha kuba dhowaado ha kala ratimeenbe ayay kaba cabireen ayay kaba cabireen oo taas buu musaamaxadii uba wadaa ee waxa weeyaan waa darafta raajixa ah waxa dani la idhaah ee tajwiiska iyo banaynta uu ruuxu banaynayuu leeyahy labadan ixtimaal agti uu leeyahy kan iyo kan labadii waa suurtagal uu leeyahay kaas ma aha danigu wa ama kalabatu dani waa kiina soo yidhi danigu maraatib weeye ama darajaad buu yeelanayaa waanu inoo imanayaa buu idhi marka wuxu uhi wa ama kalabatu dani daniga kalabadiisu fa huwa quwatu dani danigii oo xoogeysta la yidhah waa adigu ujeedadu danigii haddii dee waxa weeyaan in uun labadan dhinac mid ahaani uu raajax noqdo dani baa la odhanayay xataa ka kale isba xoog ha lahaado xoog ha lahaadee waa laga xoog batay uun haddii danigaasi haddana waa sii kordhi karaayo intaa uu ka kordho uu ka kordho uu ka kordho dee waxyaalihii keenayana kolley waa amaaraad baa keenaya inuu kordho danigaasi sii ziyaadana dee waa maraatibtii daniguunbay noqonaysaa magac goonyo ma yeelanayso ee markaa dee uu gaadho heer kii kaleba ictibaarkiisu aada u yaraaday oo ictibaar sidaasa aanu lahayn jaanibkii kale jaanibkana uu kuba dhow yahay dee yaqiin aad dee bal markaa wixii keenayay in jaanibkan la maleeyaana ee amaaraadina ay bateen markaas bay kalabata dani la yidhah waa danigii oo qaalib noqday oo dhinacii kala noqonaya waxaa dee layskaba iloobo oo kala noqonaya kaas baa waxa weeye waa quwatu dan fa ina dana danigu yatasaayadu waa ziyaadaya wayakuunu markaa wuxuu noqon bacdu dani daniga bacdigii aqwa mid ka xoog badan min bacdin barhka kale qaala abu hilaalin alcaskariyu sheekha abu hilaalin alcaskari la yidhaah waa nin kutub kala duwan lahaa kitaabkan uu wuxuu inooga soo naqlinayaana ka mid yahay kitaabkiisan iyo kuwo kalena waa madbuuc kutubtiisa meel caskaru mukram la odhanayaa nisbadiisani ay tahay magaciisa xasan ibnu cabdillaahi ibni sahlin ayaa la yidhaahaa kolley ficlan sanadii uu dhintay kutubta taariikhdu ma hayso ama laguma hayo laakiin waxay leeyihiin saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii horta waa noolaa oo kutubtiisa qaarkood ayaa waktigaa uu dhameeyey oo dee la hayaa inay yidhi bal waktigaasaan dhameeyey oo kale oo horta waktigaa waa noolaa waxaana jirtoo dhici karta ruuxiin dee aan yar xagga taraajimta aan macrifo weliba fiican u lahayn oo kale iska dhexgeli karta nin kale oo abu axmed alcaskari la idhaha loo arko kutubtii mustalaxan kusoo aragnay baabkii tasxi markaa xagga tasxiifka iyo taxriifka ayuu kuba sugnaa marka la eego kuwoodii roonroonaa ama dikrigii kuba yimid ee sharaxaanba ha u yimaado kitaab buu leeyahay tasxiifaat lmuxadisiin la yidhaha iyo kaasi waa xaggan xadiidka iyo waxyaalaha tasxiifaadka dhacay oo bal markaa taas kitaab kaleo isna madbuucuu leeyahay kaasa waa la madbuceeyo saddex majalad buu ku madbucaysanay tasxiifaadkiisaas sharxu maa yaqacu fiihi tasxiif wa taxriif sharxu maa yaqacu fiihi tasxiifa la arka markii hore aynu kaba weynaa laakiin xadiidku gaar u saaray kana waa shicirka iyo waxyaalaha kale iyo asmaad ruwaadda iyo ama ee ujeeda shucarada iyo waxyaalihii tasxiif ama taxriifee dhaca uu ku urriyo isagu maba sii aan anigu dabcadan arkay dee masar lagu madbuuceeyey mujaladun baabay ahayd kutub kalena waa leeyahay labada nin mid kastaba mid dee waa cas nisbadu waa mid oo kaa kalena abu axmed alcaskari baa la yidhaha kana waa abu hilaalin alcaskariyu waana isu abtiyo abu axmed baa ninkan u abti ahaa oo abti ahaa waktigii waa isla wada mid oo dee waa qarniye unbay nooleen waa labada nin isu abtiyo labaduba waa laba nin culimo kutubtoodii ay madbacaysan tahay welibana arrinta daran mid kastaba xasan ibnu cabdilaahi baa la yidhaha kaasna xasan ibnu cabdilaahi laakiin xasan ibnu cabdillahi ibnu saciid baa la yidhaha abu axmed alcaskari isaga waa la garanaya waqtigu dhinto saddex boqol iyo labiyo siddeetankii hijrada ay ahayd kana xasan ibnu cabdillaahi ibnu sahlin awowgay ku kala baydhayaan waana isu abti nisbadii waa iskaga mid kutubana way wada leeyihin kutubtoodna waaba madbuuc bal dee barhkoodna xaggii adab ahaan iyo waxyaalo ama dee culumna way wadaagsadeene ee ninkan waa ninkan abu hilaal nin caskariyo waa ninkaa damben leenahay waktiguu dhintayna kolley ma hayno bidabdi adigu ma hayno dee qarnigii u noolaa waan garanaynaa waktiyadii dee bal horta ugu dambeysay bal dikrigiisa iyo akhbaartiisana saddex boqol iyo shan iyo sagaashankii ujeedooda intaa wax ka dambeeyey waktiyadaa waa noolaayay laakiin inuu inteebuu sii dhaafay oo inteebuu sii noolaataa ma hayno abu hilaal ibn caskari baa wuxuu ku yihi kitaabkiisa uu xagga hoose inoogu dhigtay ee alfuruuq fi luqa la yidhaah ujeedadu waxa weeyaan waa kelimaadkan luqada ee dhici karta macnahoodu inuu iskuba dhowaado ayuu macaanida ay kala leeyihiin dhiganaya oo bal matalan wuxuu dhiganayaaba imika alcilmu iyo bal matalan almacrif oo kale maxaa u dhexeeya alcilmi iyo alyaqiin maxay kala noqonayaan oo kale danigan iyo shakigan buu dhigan waayo kutubta luqada waxaana iska jirta dee furuuqda oo kale luqawiyiinta oo keligii kamay hadin bal dee waxa weeyaan nimankan fuqahadii waa kuwan kaba hadlo qeyb dhan bu oo muhima ayay kaba tahay cilmigan alqawaacid alfiqhiya oo kutub gaarana ay uba dejiyeen oo bal matalan lamsi iyo masni maxaa u dhaxaynaya oo kale iyo umuuro sidaas oo ay kala farqiyaan oo dee kutubnan madbuucina way jirtaay oo magacaa kuwa madbucaysan kan qaraafi haba noqdo iyo kuwo kaloo jiraaba way jiraan oo alfuruuq oo xagga fuqahadii way kaba hadlaan nuxaada oo kale way leeyihiin taas oo kaloo suydiba kitaabkiisana alashbaah wanadair uma jeeda ka luqa kan fiqiga ah ama qawaacidkaa ee mid ka weyn oo dee luqada ayuu leeyaho madbuuca oo dee dabacaadna laba mujalladoo burburan ay ku madbuceeyeen dabco muxaqaqo laakiin ajsaadeeda yartayna sagaal ay gaadhsiisan tahayba oo dabcada iyadna furuuq buu dhigtaa bal masalan in waa kelimaadkan naxwada kuba soo arooro oo kale bal inta shardiyada iyo idaada shardiyada maxaa u dhaxaynaya oo kale bedel iyo cadfubayaan oo kale maxaa u dhaxaynaya waxyaalo saasoo ay iyaguna ururiyaan oo umuuro saasoo bal ay ku muujiyaan waxyaalaha dee lagu geesay iskaga dhow yihiin geesay iska shabahayaan laakiin waxaa lagu kala farqin kara iyadna way jiraan hortaba furuuqda way jirtaa markaa funuunta kala duwan baabay gashaa intana mu-alafaad baa jira maanta wada madbuuca haddaba waxa weya kitaabkiisani ma weyno aan filayaa oo dee kolley mujalad buuran ma noqonayo waa markaas oo iska mujalad dhexdhexaade kaas buu kaba hadlaa umuurahan asuu ku kala farqinaya horta macnaa waxaan ujeedada ama mawduuca kitaabku taasuu noqon kitaabkaas baa wuxuu ku yidhi ghalabatu dani daniga halabadiisu cibaaratun cibaaro wuxuu ka yahay can dumaaniinati alqalbi can dumaaniinati danni waa daniga xasiloonidiisi ujeeddadu waa adig oo inta daniga adkaaday aada kuma dhowday yaqiin oo kale waxaan si aadba aada ugu niyasan tahay bal masalan ah waxaan aada u malaynayso oo kale oo dee dumaaniin oo waxa weeyaan sababtuna ixtimaalkii kale ayaa aada u yar ixtimaalkana aada buu xoog badan yahay dee bal markaa yaqiin baabu markaa shabahayaa oo kale taas yaqiin buu shabahayaa yaqiin yaanu ano ixtimaalkii kalea weli jire kaas baa la yidhaha can dumaaniinati dani wahiya dumaaniinada daniguu sii fasiraya waxa weeye rujxaanu axadiljaanibayna labadii jaanib iyo labadii amar ee labaduba meesha ku soo arooray dee waaridka ahaa mid ahaanuu raajax noqda cala aljaanibi alaakhari jaanibkii kale ka raajax noqda rujxaanan mudlaqan rujxaan mudlaqa oo ujeedadu waaba kan rujxaantii mudlaqa wuxuu waday rujxaantaasoo yudraxu la tuurayo macahu isaga maci waxa weeyaan dee waabayna daniga aljaanibu alaakharu oo marka la eego jaanibkii kale ixtimaalkii kale uu noqonaya wax laskaba la yska tuuray waxaan la ictibaarin ayuu noqonaya macnuu waxa weeyaan un danigiiba aada u xoogeysanaya aada u adkaanaya ixtimaalkii kalena aada buu daciifaya taas bay kalabatu dan yidhaahan wadan marka waxaan abu isxaaq ashiraasi raximah llahu tacaala kitaabkiisan uu la maca la yidhaha usuul fiqiga waanu sharxay sharax fiican ayuu kuba sharxay isagu sheekhu oo sharaxa lamac walo dee san shuraaxdan kuba naqaano sharaxiisu aanu ahayn sadee culimada qaarkood oo ruuxii dee sharaxa haysta ee sharxulumac soo qaato oo kale waxaa la arkaa marna inaanu matnigii kitaabka arag oonu kelimo matnigiya dee waa kitaabkiibuu u sharxay sharxiisina ku magacaaban yahy dee matni uu soo dhiganayo ha sharxo hadalkiisii kale matniga ugu sugnaha sharxaye marna cibaaro mati baanu soo dhiganahayn oo ruuxu aanu helahayn bal markaa hoostan dee awdaxulmasaaligan ibnu hishaam oo kale alfiyada ibnu malik sharaxa u ah oo dee kolna beydkii kuma soo qaadanayo baabkii marka uu soo dhigto wuxuu yidhahaa haddaba sheekhaasi markan uu galabatu dan dee ninkani waa macnihii luqo ayhaan buu inoogu fasiro waayo wax luqou ka hadlaye isagu isagoo dee kitaab usuulana joogay usuul ahaanna inooguba fasirayay ayuu kalabata dani wuxuu kuba sheegay an tatazaayad alamaaraatu ama almuujibatu lidan macnaa waxa weeyaan danigan kolley waxbaa keenay daliilyaan laguma magacaabina amaaraaba la yidhi ama waxyaalahaas baa keenay haddaba amaaraadkii keenayay danigan keenay ayaa kordhaya badanaya waa ziyaadayayo bal masalan markaa xukumkii aan yaqiin xaddeedba daliilkeedu ahayn aanu cilmi faa-iideynahayn ee daliilkeedu kaa daniga keenayay ahaa laba daliil iyo saddex daliiliya baan u helay kaas baa lagu magacaabaa kalabata dani oo misaal ahaan haddii ruux imika siqo ah oo lagu kalsoon yahay uu warkuu sheego waad rumaysanaysaa laakiin rumayntaasi na shaki waxaa bannaan ruuxani inuu been sheego waa suurtagal oo ruuxa beeni way ka dhici kartaa marka horeba dee runta lagu yaqaanay qalad inuu ka dhacuu ismoodsiiyaa waa suurtagal oo aada rumaysatide laakiin wixii aada aragtay ama aada maqashay ama dad aada u badan uun inay been isku heshiiyaan ay mustaxiil tahay ama ay mutacadir tahay ay kuu sheegeen sidaad u yaqiininaysay uma yaqiininaysid haddaba warkii siqadii muxuu kuu keenay dani raajixuu keenay dani raajixuu keenaya nin labaad oo siqa ayaa isna kuu sheegay nin saddexaad oo siqaa kuu sheegay weli xadda tawaaturna may gaadhin danigii waa sii xoogeysanaya waa sii badnaanaya oo haddii ninkan kale ninkaa hore qowlkiisu uu ahaa amaare ama daliil keenay danigan raajixa daliil labaad baad heshay daliil saddexaad baad heshay danigi waa sii kordhayaayo markaa jaanibkii kaleed banaynaysay eed lahayd waa intaasoo ama been ay tahay ama wixii aan laba hubin uu sii shiikhayaa sii daciifayaa sii yaraanaya kaas baa lagu magacaabaa kalabatu dani kaas baa lagu magacaabaayo daniga kalabadiisu kaasay noqonaysaa markaa wuxuu yidhiba wadanu daniga haddaba iyo wakhalabatu dani labaduba kullu minhumaa mid kastoo labadooda ka mid e yaquumu wuu istaagayaayoo maqaamayaqiini yaqiinta meesheedii cinda alfuqahaai fuqahada oo in badan oo dee axkaamahan lagu camal falayo kaba mida ayaa adiladeedii ama ay daniyo tahay xaggii subuudkii ama dalaaladeedii ay daniyo tahay markaa daniga ama kalabadiina waa tan inaan ku dhaqanen ku camal fallo keentay halkii yaqiinta ayay gelayaan wayajuusu markaa waxa bannaan binaa-ul axkaami sharciyati axkaamtii sharciga ahayd in la bineeyo calayhi calaa danni ama kalabadii idaa fuqida alyaqiinu yaqiintii haddii la waaye aladii yaqiintaasoo ama yaqiinkaasoo qalamaa yar yaxsulu inuu xasilo ama ay yar tahayba yaxsulu inuu xasilo cinda alijtihaad oo kole day masaladu ijtihaadiye tahay oo dee masaladaa daliilkeedu qadciga iyo aanu ahayn ama dalaalo ahaan ama dee xukum markaa wuruud ahaan iyo subuut ahaanba arrinta ay ijtihaad noqoto waaba tan oo aan arkayno culimadu in ijtihaadkoodii kala duwan yaho masale keliya dee midba qowl uu ku tegayo maxaa keenay arrinkii baan wax qaadici jirin masaladiibaa dee masale ama xukumkan baa xukum dani oo ijtihaad ku yimi ah haddaba markay ijtihaad noqoto yaqiin si loo helaa waabay adag tahay ama way yar tahayba ee waxyaalaha ijtihaad kaba dhashaaba umuuraha daniga ayuu noqon ee umuurahaasuu noqonaya sida shaaficiya amtaashe ay kaba cabireen ra'yii sawaabun yaxtamilu lkhada wa ra'yu gayrii khada-un yaxtamilu sawaab ee ra'yigayga waa sawaaba dee wuxuu ugu tegayaaba waa isagoo u arkay kani inuu kii daliilku keenaya yahay sawaab laakiin meeshii maxaa yaal ixtimaal kalena kol haddii loo khilaafsan yahay ijtihaadna waxaa lagu khilaafay ay tahay dhinaca kaleba inuu raajix noqdo markaa aniga sawaab waa ra'yigaygu waa sawaab laakiin khada buu ixtimaalaya ra'yiga keyrkeyna waa khada saan qabo imika weyo ruuxa ay khilaafay ra'yigiisu waa khada laakiin muxuu ixtimaalayaa sawaab marka arrinkuba hadduu yahay ka intuu sawaab yahay khada ixtimaalaya dee yaqiin maaha ee waa dani ama qalabo dani dheh ama daniba dheh kolba heerka uu yahay marka de waana taa haddana xukumkii sharciga ama axkaamtii sharciga ahayd laguma bineeyo taas ee laguma dhaqayo marka arrinku markuu ijtihaad yahay se yaqiin loo helaa dee waaba yar tahayba kol haddii taasi ay yartay masaaisha ijtihaadiga ahayd waa masaaisha ijtihaadiga maha masaaisha kale de waxay noqonaysaa daniga iyo kalabadii daniba halkii yaqiintun buu la xukum noqon oo ujeedadu axkaamtii shareecadii ahayd waan ku dhaqmaynaa lagu camalfalaya amar iyo nahyiba iyadii waa lagu binaynaya walihaada saa daraaddeed baa yajibu u waajibaya alcamalu camalfal lagu camalfalo bikhabari lwaaxidi ruuxii keli ahaa ama dee waa wixii aan tawaatur gaadhinba khabarlwaaxidke idaa kaana hiqatan haddii lagu kalsoon yahay wayajibu uu waajibaya alcamalu camalfal bishahaadati shaahideyni labadii markhaati shahaadadoodii in wax lagu xukumaay waajib noqon iyo wkhabaru markaasi iyo wayajibu alcamalu bishahaadati wakhabari lmuqawimeyni labadii wax qiimeynayay khabarkoodii in lagu camal falaabaya waajib noqonaysa idaa kaana cadlayni hadday yihiin kuwa cadaala ay u sugnaatay oo wuxuu leeyahy dee danigii waa tan axkaamtii sharcigaad sidii looguma binaynayay ayaaba uu inoogu sheegaya ama dee waayo yaqiin in la gaadho waa kan kol haddii masaladu ijtihaadtay way yar tahay buu leeyahay imika ruuxii siqada ahaa warkiisi waa taan marka hore aan soo sheegay laba markhaati dee masala dacwaa timi dacwadii timi laba markhaati baa lasoo helay oo iyagii waxa weeye ama yimi oo arrintii markhaati kaba ah dee cadaaladoodii in la hubsado weyo kol haddee cadaala ay u sugnaatay qaadigii wuxuu ku qasban yahay sharcan inuu xukumo oo bal waxa weeye dee shahaadadoodii uu fuliyo aqbalo kol haddee cadaala ay u sugnaatay laakiin maxaa jira labadan shaahid inaanay shahaadadoodani saxiixahayn nafsulamarka ayaaba dhici karta weeye inay been sheegayaan oy markhaati beenaaleeyayiin cadaalaba markii hore dee lagu yaqaanabe taas ad waxa weeyaan waabay sugantahay inay shahaadadanu laba yimaadeen ruux ay doonayaan ay bal w bal ay manfacadii manfaco usoo jiida ama dee madaro kaba daafac taa inay ula yimaadeen waa suurtagal laakiin qaadigu ma ogaan karo taas ee daahirka ayuu ku camal falaya arrinkiina markaas kol haddii ixtimaaladaasi ay jiraan de waa dani un eh maaha yaqiin oo markay dee waxaa lamid ah haddii dee wax la qiimeynayo oo dee sida kasoo qaad ama erse ha noqoto ama dad wax wada lahaayo waxoodii loo qiimeyn loo qaybinayo haba noqoto qeybtiina ay noqotay qeyb dee u baahan in la qiimeeyo si wax laysugu celceliyo dee waxaa la diraya ruux muqawimo oo khibro meeshii u leh isagaa deeta soo sheegaya labadii muqawim qiimihii bay soo cadaynayeen waxaa dhici karta bal markaa inaanay dee xaaladu sanba ahayn waxaanay kuba soo qiimeeyeen oo wax kale ay sooba galeen laakiin haddana kole dee cadaala u sugnaatay ixtimaal kalena waa imanaya oo dee waxaana wax yaqiina ma aha haddana waa la aqbalaya oo waa umuuraha dee keenaya in dani ama qalabata dani axkaam shareeco lagaba ratibo oo ama lagu bineeyo wayejibu waa iyadoo dadnigan camalfalkii wayejibu waxaa kaloo waajib noqonaya san dee arrintan in waxa weeyaan dee ay daniga ama qalabata dani maqaam alyaqiin uu joogsanayo istisxaabu xukmi alxaali asaabiq xaalkii hore xukumkiisii oo la wato fii xaali shaki shaki markuu yimaado isaga naftiisu waa dani uun maha yaqiin ee laakiin markii shaki yimaado bal wixii shakigaa ka horeeyey in xaalkiisi lasoo wato shakigiina la yidhaaha yaqiinta hore lagaba dhigo tii wax la hubay oo tanimasu inaanu suulin ahayn taasna waayo waajib bay noqonaysaa iyaduna istisxaabka naftiisuna dee waa dani una maaha yaqiin nafteedii ma aha yaqiin ha lagaba cabiro wadalika mithlu shaki shakigiiba weeye fi lxadasi xadiis baa ii taalla aniga fi lxadiisi waa fi lxadasi xadas shaki uu ruux kaba gelayey bacda dahaarati dahaaro dabadeed oo ruuxu waa weyse qabay markaasaa haddana talow weysadii miyay kaa jabtay baa meeshii shakigaasaa yimi taradudkaasi ayaa yimi dee kol haddaan wax kala jirin oo balmetii waxay noqonaysaa shakigani wixii hore ee xaaladii hore ahayd ee markii hore aan ogeyn meesha kama saari karo ee wax sidiisoo kale ama yaqiin kalunbaa meeshii ka saari karta marka muxuu leeyahay halka uu danigu kaba yimi iminka waxaan kaxay wadanaynaa oon xukunkiisii qaadanaynaa bal shakigan xaaladii kaba horeysay xaaladii ka horreysay markaanu laabanana dahaara haddaba dee inay shaki baaba meeshii yimie asal ahaan ruuxan inaanay weysadiisii jabin oo uu xaal dahaaradii hore qabaa hubaal maaha waaba kan isaga naftiisa shakisan waa suurtagal in dee waxa weeyaan shakiganba uu yahay nafsul amarka siday jirta waxaan uu kuba shakeeyeyo uu markaa dee weysadiisa ay jabtay imika ma xusuusna un haddana maxaa laba yidhi dee xaaladii hore xukunkeedii aan iska soo jiidano aan iskaba soo qaadano marka arrintani maaha wax yaqiine waa dani uun iyadu waana tan haddana axkaam shareeco lagaba ratibee ruuxu weysadaa uu ku tukanayo weysadaa waa ku tukanaya bal markaa danigii iyo qalabadii dani halkii yaqiintay garayaan لأن ظاahira sida ظaahirkii waxa weeye baqaahu waa wixii hore xaalkii hore inuu baaqi yahay wacadamu xuduuثi اlmashkuuki fiihi waxaan shakigu uu ku galayna ee laguma shakisan yahayna aanu soo darin oo dahaaradii ay baaqi tahay xadadkana aanu jirin taas baa ظaahira lakiin ظaahir migu yaqiin mayuu yahay me ma aha weeye waa dani un qaala اcalaamaة بnu farxuun ninkaa cilmiga badane ina farxuun baa wuxuu yihi kali waa nin aimadii maalikiyada kaba mida qarnigii sideedaad raggiisiina ahaa ibraahim ibnu cali ibni farxuun baa la yidhaah reer madiinaanu ahaa dhalasho iyo dhimashada iyo koritaanba laakiin waa nin maalikilmadhaba aimada leh bal kitaab ee madbuuca oo bal waxa weeyaan oo xagga taraajimta aimada maalikiyadana waa leeyahay kitaabkan uu imika inoo sheegayaana waa madbuuco fii kitaabihi tabsirat uka tabsirat alxukaam ama tabsirat alxukaam kitaabkiisii ahaa tabsirat اlxukaam baa wuxuu ku yihi waa kitaab adugu kolley madbacaysan dabacaad kala duwan oo wuxuu ka hadlaan waa tabsirat اxukaam marka fii manahij marka fii manaahij اlaqdiyati adugu oo xaggan baa qadaha iyo axkaamta iyo aadaabtooda iyo umuuraha si debel qaadi ama nin qaadiyo xaakimi wixii uu ku dhaqmi lahaa iyo waxyaalaha uu u baahnaayo jaanibkaas ayuu ku ururiyo dee kolley aimo kale ka horreysiiyo kuwo ka dambeeyeybo qadaha aadaabtiisa kaba hadlay madaahabaha kala duwanba way wada jiraan oo way wada leeyihiin madhabihii kala dunaa kutub sidaasa waanay madbacaysan yihiin haddaba kitaabkiisana kutubtaas weliba kuwada muhimka ayuu kaga mid yahay waana kitaab madbacaysan isagu wuxuu sheekay kitaab fatxulcaliyi ilmalik la yidhaah haamishkiisa inuu ku madbacaysan yahay buu halkan inoogaba soo naqliyey dabcadii horena waa suu soo naqliyey waana dabcaadkii kitaabka ugu horeeyo fatxulcaliyi ilmalikna waa kitaab nin dambe oo mutaahira oo qarnigii saddexiyo tobnaad aakhirkiisii dhintayo mashhuur ahaa masar culaysh laqabkaa ah culaysh fataawihiisii weeye fatxulcali marka kaasi haamishkiisa ku madbacaysan lakin de waxaan filayaa intan dambe mundu cashir sanawaat iyo in ka badan ba dee dabacaadkan aan aragnay waa mujalad gaar oo gooni u soocan oon kitaabkaa laba socon oo dee weliba sidee sidaa hore ka fiican loo madbuceeyey ayaa jira haddaba kitaabkiisaasa muxuu ku yihi tambiih kutubtana waxaan idinku baraarujinayaa waayo had iyo goor inagay dee dabeecadeenu ahayd ruuxu kitaabkaa loo aqriyayo mooye kitaab kale inaanu iibsan kitaab kale aanu daalacan taasna kolley waa cilmi iska maxduud ay noqon bal dee jahliga ugu horeeya kula kulmayaana marka kitaabkii uu kuu yimaado kitaab aad haysato kugu yimaado kitaabkani muxuu yahay mawduuciisu muxuu yahay muxuu kaba hadli bal markaa bal dee kutubtaasina way ka isku tayana ma aha culimada ninkan sheekhi muxuu ahaa haddii bal ay fiqi uu yahay madhabteebuu yahay wixii oo dhami way kaa qasmayaan oo dee ma kala garan kartid laakiin dee ruuxa ama kutubta iibsanaya daalacanaya waxyaalo dee kolley wixii calaqal haddaanu kitaabkii garan aanu aqrisana mawduuciisiibuu ogaanaya iyo waxa uu ku tacalluqsan yahay bal ayuu ogaanayaaba kitaabkaas baa wuxuu ku yihi tambiih wayunazalu waa la dejinayaayo mansilata taxqiiqi taxqiiqa mansiladiisa waxa la dejin macnaa yaqiinta meesheedii waxaa la dhigi adanu lgaalibu waa daniga qaalibka oo daniga qaalibkiina halkii taxqiiqa ama halkii yaqiinta ayaaba uu noqon oo maxalkiisuu degi lianna alinsaana insaanku low wajada hadduu helo wasiiqatan waa rasiidba uu helo ama wasiiqo fii tarikati muwarithi ninkii isaga uu dhaxlay ee muwariskiisa wax dhaxalsiiye tarikadiisii uu kaba helo aw wajada dalika amase waxa uu heloba de waa waxan xaqan iyo waxan bikhadihi isaga qoraalkiisii aw bikhadi man yasiiqu bihi ama ruuxuu kuba kalsoonya khadkii uu taa kaba helo aw akhbarahu mase u waramo cadlun ruux cadaala ay u sugnaatay bixaqan xaq dee muwariskiisu lahaa uu u waramo falmanquulu sida dee madhab ahaan loo soo naqliyey jawaazu dacwa dacwo banaanideed weeye bimithli adaa kaa wixii la midkaa uu isagu kuba dacwiyo walxalifu dhaarasho dhaar uu dhaarto bimujaradih isaga mujaradkii isagoo wax kaloo uu hayaajirina arrintu kitaabadaa uu helay ama warkaa loo sheegay un ay tahayba wahadihi lasbaabu asbaabtaasna laa tufiidu ma faa-iideyneysa ilaa danna mala uun mooye duuna taxqiiqi yaqiin ma keenayso oo maxaa intan ujeeddadu ay tahay waa masaladii buu inoogu caddaynayaa qalabatu danni ama daniga naftiisii in la dejinayo meeshii yaqiinta la dejinayo kol haddaan yaqiin la gaari karahayn oo axkaamihii shareecadna ay kaba ratimayaane wuxuu leeyahy nin baaba ee ka soo qaado ruux baa dhintay dadkii warasadiisa ahaa baa waxay heleen oo alaab kama heleen de ama waxa weeyaan kutubtiisii ama dee waxa weyan waraaqihiisa dhexdoodii wasiiqo qoran oo uu leeyahy hebel baan waxaa ku leeyahay hebel baan waxaa ku leeyahay waa taa wasiiqadu ujeeda ama khadkiisi baaba kuba qoranta ama de waa wasiiqadii isaga yaanu qorine laakiin caddaynaysay inuu ninkaas xaqaasi ugu sugnaaday fulan ayay ka dhex heleen wax kaloo war kaloo hayaani ma jirto ama waxa weeyaan ruux kaloo lagu kalsoonyahy khadkii baabay tani kuba qoran tahayba ruux kalea u sheegay oo cadaala ay u sugnaato o yihi waalidkiinba xaqaasuu ninkaa ku lahaa wax kalena ma hayaan laakiin caddayn kale ma hayaan wixii markaa arrinkani wax yaqiini meeshii ma jiro laakiin ama waxan qoraalkan ay heleen ama warkan loo sheegay muxuu keenayaa dani buu keenayaa waxaasi inuu jiray haddaba danigaasi dee iyadoo arrintu aanay yaqiin ahayn umuurtaa maxaa ugu suurtogelaya inay maxkamadii tagaan qaadigii u tagaan ay ku dacwiyaan ninkao yidhahaan waxaasaanu ku leen oo lagu lahaa arrintiina maxay ictimaadsadeen waa waxaa ama se haddii xataa la yidhaha caddayntii markhaati ma haystaanba wax kale ma hayaan haddii markhaati ma hayaanba markay dacwadii timaado ee lagu yeesho iyaga dhaar iyo yamiin inay iyagoo ictimaadsanaya khadkiisan ama waraaqdan ay ictimaadsanaya wasiiqadan inay kuba dhaartaana way u banaan tahay oo yidhahaan waxa waanu leenahay marka dee jaanibkii kalena bal waxa weeyaan ma ay iyagu bayino waayaan jaanibkii kalena bal maalan uu dhaartii diido ee dhaar iyagii laguba yeesho inay ku dhaartaan way u banaantay marka wuxuu leeyahy waxyaalahaas oo dhamina dee yaqiin may ahayn wax hubaal keenaya may ahayn dani bay laakiin keeneen ama kalabo dani in arrintu tanta ay keeneen waana tan lagu dhaqmo lagu camal falay bal markaa kalabadii danigu meeshii yaqiinta way dhacdaa ama way degaysaa waa la dejinayaa bal dee axkaamo badan oo axkaamtii shareecadiina dee saasaabay noqonayaan laakiin gaalib alaxkaami axkaamta inteeda badan iyo shahaadaati shahaadaadka inteeda badani waxaana taxqiiq maahe inamaa tanbani cala dani waxay ku binaysanaysaa dani watatanazal waxay degaysaa mansilata taxqiiq waa hadalkii uu ibnu farxuun uu kuba yidhi kitaabkiisa tabsira laba yidhaaho wa fi lfiqi fiqiga waxaa kuba sugan masaa'ilu masaa'il cadiidatun kolley dee maba yaraanayse dee tiro ah oo xukima fiiha la xukumay bisixati sixo loo xukumay binaa calaa maa fii dani lmukalafi iyadoo lagu bineeyey uun ruuxan mukalafka danigiisa wixii kuba sugnaa oo dee waxyaalaha umuuraha barhkood aynu soo yar aragnayba dee waaba waxyaalaha dani ku binaysan uune wa ama maa warada wixii soo arooriyay min anahyi nahyigii ahaa can ilcamali bidan bal oo fiqigii hadday kuba sugan tahay dani iyadoo lagu camal falay ama kalaba dani lagu camal falay su-aal baa imanaysa in dani la qaato ama dani lagu camal falo nahyi baa kuba yimi seebay labadoodii isu qabanayaano maxaa laga jawaabayaa dee aayaadkan keenaya ama axaadiistan keenaysa in danigu yahay akdab lxadiis markaa danina aan lagu camal falin oon lagu dhaqmin waxa keenaya iyo dani baa lagu camal falaya axkaam lagaba ratibaya seebay isu qabanayaan tiibuu ka jawaabayaa wuxuu yihi وأmا mا warada wixii soo arooriyay min النahyi nahyin can اlcamل camalfal bidani dani lagu camalfalay laiskaba nahiyey ah fahuwa dan اlmarjuuxu waa daniga laga raajaxsan yahay aladii danigaasoo laa yaquumu caleyhi daliilu waxyaalaha daliil baa meeshii jira ama amaara siay barhkood kaba cabireen laakiin yaqiin xadeedun baana gaadhin waa daniga ama waxa weeyaan aan wax daliila oo meeshii cadayn ama amaaro tilmaamaysa aanay jirin kaasba weeye bal huwa qaa'imu calى اlhawى isaga ku dhisan uun hawo iyo wlgarad اlmukhaalif lisharci qarad shareecadii khilaafsan qaala tacaala in yatabicuuna ila dana waina dana laa yugni min alxaqi shaya waan xaqa waxay ugaba tegeen in yatabicuuna ila dana wamaa tahwa lanfusu iyo nafo waxay doonayeenba walaqad jaahum min rabbihim luda hanuunkii bay ka tegeenoo waa kuwan aabbayaashayanu waxaan ka soo gaadhnay iyo waxyaalo kalaba leh waa daniga caynkaase dee shareecadii khilaafsan ee hawo kuba dhisan ama aan wax daliilo lahayne danigii daliil keenay yaanu yaqiin xaddeedba gaadhinbe waa kaa lagu camal falayo tacriifu usuuli fiqi wa abwaabi usuushii fiqiga iyo bal masalan tacriifkii tacriif usul fiq wa abwaabuhu iyo abwaabtii usul fiq lahbal ka gooyo ama tacriifka ku cadaf oo markii hore usuul iyo alfiqi buu inoo soo tacriifiyey hadalkiibaa dheeraaday sharxiibaa batay imika halkan oo mid ahaan bu mid kastaba gooni buu inoogu soo tacriifiyey labadii juz imika waa macnihii labadoodoo wada socda oo magac u noqday fadnigan aan hayno ayaa si guud loo tacriifinaya waxaa kaloo iyadna inooguba iman bal kitaabka intaynaan bilaabinba ama weli abwaabtii waxani waa iska muqadimaadun waxyaalahani waa wada hordhacun weli usuushii inoomay bilaabmin ee usuulfiqi cilmigii inooma bilaabmin ama fanigii fanigan maxaa lagaga hadli doonaa oo waa fahraso oo kale abwaabtii oo dhan baa lagu sii wada sheegi adigoo sida bal markaa taas bal insha allahu tacaala sharaxana hadal yar baa kuma sugnaanaya sababtuu horreysiiyey bal tiibuu imika mabxadkiisii kaniyaho wuxuu yihi marka umuurahan dee laqba mooyaane wax kale iskuma dayane waayo waa wax la tirinayo un wacilmu usuuli fiqi duruquhu waa tacriifkii horta kani usuulfiqiga cilmigiisu waa duruquhu wadooyinkiisa wadooyinku macnaa horta damiirkan duruqu ku jiraa fiqigu u laabmaya waa duruq lfiqhi duruqdiina maxaa loo wadaa waa adiladii adiladii fiqiga weeye calaa sabiili lijmaali ijmaal dariiqii xaal ay tahay kuba sugnaatay oo ujeedadu waa duruqdii fiqiga ee adiladiisii alijmaaliya ijmaaliga ahayd maaha tii markaa tafsiiliga ahayd tii maaha ee waxa weya waa adiladii guud sa amarkaoo kale inuu wujuub keeno nahyigu inuu taxriim keenayo oo kale caamkii iyo khaaskii umuuraha inoo soo socda waa adilada guud ee uu fiqigu leeyahay ee ijmaaliga ah aan ahayn adiladii khaaskahayd ee masaa-il farciya u daliilka ahayd aan lahayne laakiin daliilkaa guud ah bal waxa weeyaan kaas baa la yidhaha usuulfiqi horta waa mid taasi waa jaanib iyo wa kayfiyat listidlaali biha adiladaas sidii loo daliishanayo waa umuurahan sharaxa kuba arki doono oo bal adiladaasad u dee aada uga faa'iideysanayso axkaamtii kala dunayd aada uga qaadanayso eed u daliishanayso iyadna waa mid bal markaa waxaa hadhay uun ruuxii mujtahidkaa dee adiladaa ka faa'iideysanayay bal taas baa haddaba waa tacriifka usuulfiqi waa duruqu calaa sabiili ijmal wa kayfiyat listidlaal ba taasi waa tacriifkii fani ahaan wa abwaabu usuulilfiqi haddaba abwaabta usuulfiqiguna aqsaamu lkalaami والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة intuba mid mid bay inooguba iman doonaan iyo وصفة المفتي iyo walmustafti muftiga iyo mustaftiga sifadooda iyo waxkaam ulmujtahidiin intaba waa aboontii aan matiga kusoo wada aragnay markii hore dayna kitaabka imika inooguma horeyso waana mid mid wax inooguma iman doonaa dee wixii uu ka tegeyna markaas dee mutlaq iyo muqayadkana caamkun buu raaciyey khaaska ayuu raaciyey istisxaabka oo aanu halkan sheeginna waa iyadna keeni doonaa inta kale laakin waa waxyaalaha inoogu wada iman doono hada huwa tacriifu thani liusuul fiqi wahuwa haddaba isagu tacriifka labaad muxuun yahay waa bictibaarihi fiiradiisa usuul fiqi loo ictibaariyo laqaban magac inuu u yahay lihada alfani maaha bictibaarihi biictibaari juzayhi ama mufradayhi maaha mid mid ee waa isagoo labadii lafti ay wada socdaan murakabkii idaafiga ah oo loo fiirinayo inuu magac u yahay fanigan aan hayno waqad taqadama tacriifuhu biictibaari mufradayhi tacriifkiisii biictibaari mufradayhina waan soo marnay qaala wuxuu yihi cilmu usuul اfiqi duruqhu calى sabiil ijmaali wakayfiyat istidlaal bahm faqowluhu duruqhu uu yihi ay duruq اfiqhi wey wاlmuraadu ujeedaduna waa adilaة اfiqi اijmaaliya adiladii fiqigeydii ijmaaliga ahayd marka maxay tahay adilada fiqiga ijmaaligii wahiy alqawaacidu waa qawaacida alcaamatu guud waa qawaacida dee guud alatii taasoo yaxtaaju ilayha uu u baahan yahay alfaqiihu ninkii faqiiha uu baahanayo si adiladii uu waxugala soo baxo wadalika mithlu qowliki almru lilwujuubi amarku wuxuu usugnaaday wujuub asalkiisa haddaan wax ka sarfinaya la helin wالnahyu litaxriimi nahyiguna taxriim buu usugnaaday haddii wax laga sarfinaya hadda markaa nahyigii ama zina laiska nahiyey ama khamre laiska nahiyey ama ribo waa khaas bay noqon fiqigii caadigaa bay noqon kuwa lagama hadlayo ee waa nahyigu si guud muxuu keenaa taxriim buu keenaya haddaan wax ka sarfinaya la helin wاlijmaacu xujatu maaha waxaasaa lagu ijmaacay maaha masalada taasi masale farcigay noqonaysaa waa ijmaacu waa daliil adilada sharciga kamida waa xujo xujaadka sharciga kamida iyo wanaxu dalika taa wixii lamida ee min almasaa'il اkuliyati masaa-ishii guudba ah kulliga ahayd alatii taasoo tubxasu la baxsiyo fii usuul fiqi cilmigan aan hayne usuul fiqiga dhexdiisa lagu baxsiya lagaga hadlo ama aladilaةu tafsiiliyati adiladii tafsiiliga ahayd falaa tudkaru fii usuuli fiqi usuul fiqiga laguma sheegayo ilaa calى sabiili tamhiil walidax waxaa dhici karta masalo amarkii oo kale oo lagu yihi waa lilwujuub si loo sii caddeeyo oo aada usii fahamto in masale khaasa oo amar ku yimi lasoo qaado si loo muujiyo amarka masaladaasi inuu wujuub yahay marka arrinkuna ma aha in dee fanigii taasi ay sulfiqite waa caddayn baa loolaba yimi de waa si dee tii guud loogu fahmo ayaa ta jusigaa loolaba imanaya haddaba haddii bal wuxuu leeyahay adilada tafsiiriga ay kutubta usulfiqiga ku timaado maaha mawduuciisiie waa idaax iyo tamhiil waxa loolaba yimiba na milu qowlihi tacaala waaqiimu salaata waatu zakaata aqiimu amar weeye laakiin waa amar khaasa salaadii buu khuseeya waatu zakaata waa lilamri marka amarka mithaal loo soo qaadanayo waa masaa'il farciyatani ilaa si loo cadeeyo uun arinkii amarku inuu wujuub keenayo ayaa mithaalkii loola yimi usulfiqi laakiin mawduucii faniga ma mawduucii maaha dee fanigan wa mithlu qowlihi qowlihi salaatuhu salى اllahu alayh wasalam fi lkacba waaba xaalaa rasuulka ilaama wa mithlu salaatihi slى الlahu عalيه waslm fi اlkacba waa salaadii rasuulka ilaahay kacbada dhexdeeda kuba tukaday yumahalu bihi waxaa lagu misaariyaa lilficli waayo waa ficil khaasa afcaashii guud maahae ficilka rasuulku muxuu keenaa ee halkan lagaga hadlaya maaha waa masale khaasa maxaa halkan looguma keenay waxaa loo misaaliyaa oo dee misaal ahaan loogu soo qaataa lilficli ficilkii fi annahu laa yacumu aqsaama aqsaamtii ficilkani kaba koobnaa inaanu caam yeelahayn midun kuba dhacayo dee imaka salaadii farad iyo sunaba way lahayd tukashadii rasuulka ilaahay tukaday kacbad masan horeba usoo maray ma dee waxa weeyaan mid ahaanun bay ahayde labadoodii ma wada shamlinayso haddaba ficilku inaanu qeybihiisa caam yeelahayn ayaa misaal ahaan loogu soo qaataa wa mithlu ijmaaci calaa ana binta libni taakudu sudus iyo ijmaaciiba weeye ummaddu ay ku ijmaacday binta libni waa inanku inantii uu dhalay taakudu sudusa inay maalka lix meelood meel ahaan qaadan maca binti sulbi marka waxa weeyaan dee inantii uu isagu dhalayna ay joogto xaysu laa mucasiba lahuma markaan wax casabeynaya jirin ujeedadu ijmaaci waa xuja iyo masaladaasaa lagu ijmaacay farqi baa udhaxeeya ijmaacu waa xujo marka la leeyahay siduu ku sugnaaday iyo umuuraha laga hadlayo waa usuulfiqi iyo mawduucii weeye laakiin marka la yidhaha masalada culimmadu waxay kuba ijmaaceen masaladaasay ku ijmaaceen ama masaladaasay ku ijmaaceen sida masaladan aan hayno oo kale waa masaa-ishii fiqigiiyo dee imaka waa masalo cilmi faraaid ku tacalluqsan fiqigii caadiga ahayd masale gelaysa wey haddaba kutubul usuul hadday timaado buu leeyahay maxaa loolaba yimi waa idaax iyo tamhiil eh ooba ijmaacii inuu xujo yahay waaba tan dee ijmaacii inuu xujo yahay maxaaba waxyaalihii inoo sii cadaynaya amtiladiisii kaba mid ah masaladan baaba ah waxyaalihii ummaddu ay kuba ijmaaceen dee ruux khilaafsanno aanu jirin bal markaa taas oo kale waa si taa loogu caddeeyo masaladuna waxa weeyaan dee haddii nin dhinto oo wuxuu ka tegeyba ay yihiinba inan uu dhalay iyo inan uu dhalo noolayn weeye markaa aan noolayn inan ama dee waxa weeyaan aan dhex lahayn adigu inan uu sii dhalay labadaasaaba dhexalkiisii ku wada kulmay oo wada jooga wax mucasibiina maba jirto dee inantii uu dhalayna maalka barhkii bay qaadan inantii inankiisu dhalayna maalka lix meelood meel ahaan labadii sulus bay iyagu wada buuxsanayaan oo labadii sulus bay sidaa wada qaadan suluskii soo hadhayna dee wixii casabo ahaa fahuwa liwlى rajuli dakr tii baa meeshii imanaysa waa masale lagu ijmacsan yahay haddaba marka wuxuu leyahy masaladani waa masale farciya fiqigii caadigaa weeye lakin maxaa halkan loolaba yimi bal idaax ijmaca de xujinimadiisi waxaa lagu sii cadaynayo wacabara musanifu musanifkii waa cabire kaayrihi sida kayrkii oo kale sida kuwo kaleo musanifiin ay ugaba cabiraan biqowlihi duruq اfiqi duna qowlihi adilat اfiqi muu odhan adilat اfiqi wuxuu ihi duruq اfiqi maxay tahayna waa binaan cala lmashhuuri cindahum iyadoo kuba binaynaya si iyaga agtooda mashhuurka kuba ahayd oo ah wahuwa tafriiqu bayna daliili walamaara shalaytan taa soo maray daliilka iyo amaaraday kala qaadaan marka wixii dee cilmi keenayay daliil yidhaaheen barhkooda hadda maaha dhammaantooda wade san shalayba soo sheegne wixii indani keenayena amaaray kaba cabireen marka wuxuu leeyahay dee duruqdii fiqigana markay isaga badnaatay ama waxyaalaha ka dhasha ee kaba ratimaa umuuraha daniga ah kol haday ijtihaadba tahay ay dani kaba ratimayo tiibay dee duruq ugaba cabireen waayo waa amaaraad bay leeyihin adilo maaha binaan cala mash wahuwa tafriiqu bayna daliili walamaara waakar usul fiqi iyo usul fiqiga intooda badan oo laysat adilatan adilo aan ahayn iyaga agtooda bal hiya amaaraatun amaaraadba ah waqad dakarna dacfa hada ra'y fima taqadama lakin qowlkaas inuu qowl daciifa yahay horan usoo sheegno wa qowluhu wakayfiyat اlistidlaali biha hada macduufu calى qowli duruqu wax weyn ma aha ee lafdigumaan yar laqbayn cibaaradan uu kaba cabira sida loo dariishanayaana qowlkiisiiyo duruquhu ayuu ku cadfan yahay horta oo markaa waxa weeye ay ana mawduuca usuuli lfiqi usuulfiqiga mawduuciisu waxaan mawduuciisu yahay waa adilatu lfiqi alijmaaliyatu adiladii fiqiga ijmaaliga ahayd waa mid wa kayfiyatu listidlaali biha iyo sida loo dariishanayo adilada cala alaxkaami axkaamta kala duwan loogu dariishanayo taas baa mawduuciisu wey wa baqiya amru haaliثun arin saddexaad baa hadhay oo wa huwa macrifatu xaalilmustadili kan daliishanaya ina wuxu waa la daliishanaya cid baa daliishanaysa haddaba kii daliishanaya martabadaa gaadhay inuu adiladaa fiqiga ijmaaligaa daliishado axkaamtii kala dunayd u daliishado kaas in la garto sifaadkiisii la ogaado iyadnoo lagaba hadlo wahuwa mujtahidu mujtahidkii weeye oo macnaa markaa usuul fiqigii saddexdaasuu ka wada koobnaanaya adiladii fiqiga ijmaaliga ahayd waa mawduuciis kayfiyadii adiladaa loo daliishanayay iyo sifaadka dadka daliishanaya sifadoodu waxa ay tahay shuruud waxa ay leeyihiin wahuwa mujtahid wainamaa tarakahu sheekhu almusanifu musanifku wuxuu gaba tegay lianna kayfiyata alistidlaali kayfiyada loo daliishado axkaamtaa kala duwan iyo adiladaa kala duwan axkaamtii kala dunayd loogu daliishadaa tajuru waxay keenaysaa ay u jiidaysaa oo macnaa laga fahmayaa weeye oo dee ka laazimaya ilىa صifaati man yastadilu biha ciddii deliishanaysay صifaadka uu leeyahay ruux kastaaba ma deliishadee waa dee ruuxii mujtahidkaabe faاktafaa wuxuu ku kaaftoomay bidikri kayfiyati اlistidlaali istidlaalka kayfiyadiisa sheegitaankeeda la sheego ayuu can dikri صifaati man yastadilu biha ciddii deliishanaysay صifaadkeeda sheegidii uu sheegi lahaa kaga kaaftoomay wahuwa mujtahid waa umuuro islaazimayuu leeyahy marka kol hadduu kayfiyadii istidlaalka sheegay dee ciddii deliishanaysayna meeshii way noo imanaysaa un wasayadkuru dalika fii aakhiri اwaraqaati waraqaadkan aakhirkeeda ayuu kuba sheegi doonaa xayثu qaala wamin shuruudi اlmufti an yakuuna caalima bilfiqhi markuu taa odhan doono way noo iman doontaaba sifaatu man yastadilu biha oo juska saddexaad ama rukniga saddexaad ee mawduuca usuul fiqhi aba dee waxaan usuul fiqhigu kaba kooban yahay والمراد بقوله وكيفية الاستدلال بها عشر كلام مرة عندنا الله سبحانه وتعالى بسم الله الحمد لله